bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobaad ee kitaabka yaquutu nafiis waxaana soo jeedinayaa sheekh moxamed cali jaamac bismillahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi raxmaan iraxiim waxaynu ku dhex jirnay salaaddii sunnaha ahayd waa uu inoo tiriyey oo labada ciidood iyo labada madoobaad iyo roobdoonta iyo witriga iyo rawaatibta iyo taraawiixda iyo duxada taxiyatulmasjid iyo sunnat alwudu ayuu inoogu sheegay waxaanu idhi sidaa aan u sheegay bay u kala fadli badan yihiin oo cinda alimaam shaafici waa sidaa ciidda ayaa ugu fadli badan khusuufka istisqada witriga sidaasay isugu xigeen halka madaahibta qaarkood ay horraysiinayaan kusuufka qaar witriga ay horraysiinayaan ay ku fadli badinayaan haddaba sidii inoogu sheegayba haddana mid walba si gaara ayuu inoogu qabto wuxuu uhi salaatu lciidayni labada ciidood salaadoodii labada ciidood waa ciid ulfitri iyo ciid uladxaa ciidna min alcawdi buu ka ahaaday oo waa wax sanad kasta soo noqonaya muslimiintuna ciid labadaas ayuunbay leeyihiin wax ciid oo kaloo ay leeyihiin oo sharcigii ma jirto salaatul-ciidayni labada ciidood salaadooda ciidilfitri iyo ciidiladxaa ragcataani waa laba ragcadood yukabiru fi luulaata hore wuxuu allahu akbar odhan ee minhumaa labada ragcadood ka mida nadban sunnanimo bayna alistiftaaxi iyo watacawudi ducaa istiftaaxa iyo tacawudka dhexdooda sabcan toddoba wa fi haaniyati talabaad qabla tacawudi tacawudka ka hor khamsan shan wayakhdubu bacdaha nadban sunnanimo khudbatayni laba khudba ayuu akhriyo yukabiru fi luulaa ta hore minhumaa ka mida labadooda tiscan sagaal ayuu kibaaran wa fi haaniyati talabaadna sabcan toddoba wa waqtuhaa waqtigeeduna bayna tuluuci shamsi cadceedda soo bixitaankeeda wazawaal iyo iilashada cadceedda ayay u dhaxaysaa waxau sheekhu leeyahay labada ciidood salaada la tukadaa waa ciidan ciidulfitriga la yidhaahayee marka ramadaanta laga afuray dhammaata la tukado iyo ciidul ciiduladxaha ah ee ayadana bishaa carafo ama bishaa dilxija tobankeeda la tukadee wuxu uhi waa laba ragcadood xukunkeeda inooma sheegin madhabu shaafici waxay qabaan inuu sunno mu-akada yahay halka madaahibta qaarkood iyo arag badanoo muxaqiin oo mucasiri ay qabaan inay waajib tahay marka wuxu uhi waa laba ragcadood mid waliba waa laba ragcadood ta hore wuxuu allahu akbar odhanayaa istiftaaxa iyo tacawudka inta udhaxaysa intii ducaahu markuu xidhee ducaahu istiftaax uu akhriyey tacawudka iyo shaydaaniska naarki iyo qiradiina aanu gaadhin ayuu markaa odhanayaa toddoba jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu odhaya ragcadda labaadna qabla tacawud waataynu soo tilmaanay shaaficiyadu ragcad walba qiradeeda inay mustaqil ka dhigayaan oo ay suurad walba sunneeyaan iyago qofka shaydaanku inuu iska naaro taa labaadna marka uu soo kaco ee aanu weli tacawudkii iyo qiradii bilaabin ayuu iyadana shan jeer allahu akbar odhanayaa salaada labada ciidoodba waa sidaa waxaan u akhrinayaa dabadood labadaa ciidood dabadood wuxuu akhrinayaa ayaga lagama horraysiin karo xataa dadku hadday kala tegayaan waa in laga dambaysiiyaa adigu waa af soomaali ahaan iyo sharax ahaan waa looga horraysiin karaa laakiin khudbaddu waa ay ka dambaynaysaa si oo iyadoo sunno ahoo iyadoo lafti haddii laga tego waajib maahae khudbatayni laba khudbadood ayuu iyagana ka dambaysiinayaa ragcadda khudbadda u horraysa waxa uu ku bilaabayaa sagaal allahu akbarood allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu odhanayaa khudbadda labaadna toddoba jeer ayuu iyadana allahu akbar odhanaya ayuu ku bilaabayaa wakhtigeedii buu sheekhu inoo sheegay oo wuxuu yidhi oo markaa khudbaddii jumcada ayuunbay la mid tahay xagga arkaanta iyo sunnayaasha iyo waxaanay la mid tahay ee wakhtigeeduna waxa weeye ci- salaada waxay khudbaddii ci- jumcahay la mid tahay baynu dhahay waxa wakhtigeeeduna waa cadceedda soo bixitaankeeda ilaa iilashadeeda oo markay cadceeddu waxoogay kor noqoto ilaa inta ay ka suulayso waa uu joogayaa wakhtigeedu waxaana fiican in markaa ay waxoogay cadceeddu yar kor noqoto in la tukado weliba tan ciidulfitrigana in la yar dambaysiyaa la sunneeyaa waayo sakaatulfitrigii baa ka horreeya oo la iska soo bixinaya tan kalena in la dedejiyaa baa wanaagsanoo ilain udxiyada qalideedii baa ka dambaysa oo si dadku ay halkaa firaaqo ugu helaan salaatlciidayni ciidilfitri iyo ciidalaضxaa ragcataani waa laba ragcadood yukabiru fi lulaata hore ee minhumaa ka mida nadman sunannimo bayna alistiftaaxiyo watacawudi sabcan toddoba jeer baa allahu akbar odhan wa fi aaniyati talabaadna qabla tacawudi taanu shaydaanka iska naarin hamsan shan wayakdubu bacdaha nadban sunannimo khudbatayni buu akrin yukabiru fi lulaata hore minhumaa ka mida tiscan sagaal وفي ثانية تلواد سبعا تضبا وقت أنا بين طلوع الشمس وعدد سبعتا كذا والزوال صلاة الكسوفين لبدا مذوباب صلاة دودي مكنا وفصل ياي أما وكاد لي والغن قيب سنقارا وقنت مركا كسوفين كسوف وحلا إلى عياد مذوبات كذا خصوفنا ضيح مذوبات كيسا الله إلى هذا markaa baabu taqliib ahaan ayuunbuu kusuufayn u yidhi marka waa dayax madoobaadki kusuufu shamsi iyo kusuufu lqamar salaatu kusuufi shams madoobaadka cadceedda salaadeeda iyo kusuufi lqamari ragcataani waa laba ragcadood wa tajuusu fiiha halaadu kayfiyaatin saddex qaab ayaa ku bannaan ixdaaha saddexdaa wahiya aqaluhaa ta ugu yar weyn tusallaa in la tukado ka ragcatay sunnati subx subaxa labadiisa ragcadood sunnaha oo kale haaniyatu atalabaa teeda labaadna an tusallaa weyltuga bisiyaadati rukuucayni wa qiyaamayni iyadoo lagu tukado iyadoo la korriyey laba rukuuc iyo laba istaag bilaa tadwiilin oon dheerayn lahayn haalidatu ata saddexaadna an tusallaa haakadaa saasoo kale weyn loo tukado bitadwiilin dheerayn wa yusanu bacdahaa khudbataani laba khudbadood ayaana la sunneeyaa marka ay madoobaato cadceeddu ama dayaxu salaad sunnaah oo salaatu kusuufu shamsi ama khusuufu lqamar la yidhaahdo ayaa la tukadaa sida xadiidkii saxiixa tilmaamayey markii uu dhintay inankii uu nebigu dhalay ibraahim ayaa cadceeddu madoobaato markaasaa la yidhi dhimashadiisa ayay u madoobaato markaasaa nebigu yihi cadceedda iyo dayaxu waa laba aayadood aayaadka ilaahay ka mida uma madoobaadaan qof dhimashadii iyo noloshii toona fa idaa ra'aytumuuhumaa faquumuu fasa wa salluu haddaa aragtaan iyagoo madoobaaday kaca oo tukada baa nebigu yidhi markaa wuxuu leeyahay waa laba ragcadood waxaana ku bannaan labadaa ragcadood buu leeyahay saddex kayfiyo midi waxa weeye waana ta ugu yare in laba ragcadood sidii sunnihii subaxa laba ragcadood oo caadiyahoo kale in la tukadaa waa kayfiye iyo mid kayfiyada labaadna waxa weeye in lagu kordhiyo laba rukuucood iyo laba istaag laakiin qiradii aan waxba la sii dheeraynin oo marka warraysa marka uu istaago ee uu faatixada akhriyo ee uu haddana suurad kale akhriyo ayuu rukuucayaa rukuucdaa markuu ka soo tooso halkii salaadihii kale la sujuudi jiray ayada haddana dib baa loo akrinaya faatixadii iyo suurad kale dabeedna haddana dib baa loo rukuucaya markaa laba istaag iyo laba rukuucood baa labadii ragcadood ku kordhaya biziyaadati rukuucayni wa qiyaamayni bilaa tadwiil idaa waxba la dheeray ta saddexaad ee nebigana ka sugnaatay an tusalla haakadaa bitatwiil waa in iyadoo lagu kordhiyey ragcad walba hal rukuuc lagu kordhiyey iyo hal istaagoo dheeraada qiradana aada iyo laxaad loo dheereeyo iyo sujuudaha iyo rukuucahaba iyadoo la dheeraynayo oo isaagga hore siduu nebigu soo jiray suuratu lbaqara buu ku akrin ka labaadna aalu cimraan buu ku akrin ka saddexaadna nisaa buu ku akrin ka afraadna mayduu ku akrin ama qadarkooda rukuucaha iyo sujuudahana boqol aayadoodoo baqara oo kale ah ayuu ta hore ku akrin talabaadna ilaa siddeetan saddexaad ilaa sagaashan ta afraad ilaa konton oo kale macnaha saasa aada loogu dheeraynaya dabadeedna waxaa la sunneeyaa buhi laba khudbadood oo khudbadihii ciidda oo kale ah ayaa la sunneeyaa dabadeedna salaatu kusuufi shamsi wa khusuufi alqamari ragcataani wey watajuusu fiiha halaadu kayfiyaatin saddex qaab ayaa banaan ixdaaha kayfiyaadkaa midkood wahiya aqaluha waa ta ugu yare an tusallayna tugaa ka ragcatay sunnati subx labada ragcadood sunnaha subax oo kale taaniyatu ateeda labaadna an tusallaa waa in la tukiyo biziyaadati rukuucayni wa qiyaamayni iyadoo laba rukuucood iyo laba istaag lagu korriyey oo bilaa tadwiil aan qirada waxba la sii dheeraynin taalidatu ateeda saddexaadna an tusallaa haakadaa sidaas oo kale waa in loo tukada iyadoo rukuucdii iyo qiyaamkii lagu kordhiyey bitadwiini laakiin la dheereeyey qirada iyo tasbiixihii wa yusanu bacdahana khudbataani ayaa la sunneeyaa salaatul istisqaa salaaddii roobdoonta ayaa uu halkanna kaga hadlayaa salaatul istisqaa'i roobdoonta salaadeedu ragcataani waa laba ragcadood oo ka salaatil ciidi ciidda salaadeedii oo kale ah wayusanu qablahaa horteeda bacdaha ama dabadeed waxaa la sameeyey wahuwa alafdalu dabadeed in la sameeyo waa ka fadli badane khudbataani laba khudbadood kakhudbati ilciidi ciidda khudbadeedii oo kalea wayubadilu takbiira fiihimaa bilistikfaari istikfaar iyo dembi dhaaf dalab ayaa uu ku bedelay alistisqaa waa dalabu suqya min allah waa ilaahayoo waraab laga doono markaa abaari ay dhacdo roobka diiddiisii uu dib dhaco ayaa ilaahay xaggiisa la magan gelayaa lagana doonayaa inuu waraabiyo ummaddiisana u soo gargaaro waayo biyuhu dee waa waxay wax kastoo nooli ay ku nool yihiin weeye markaa duco waa ku casilaysaayoo ducada ayada khudbadda jumcada lagu duceeyo iyo baryadaa iska mujaradka ayadaa isqa way noqotaa sidii nebiguba ku roob doonay midna waa salaadan ayadana la tukanayo laakiin taa qunuudka oo keliya oo roob doona ayada si gaara nebiga ugamay sugnaanin in nawaasisha iyo dhacdooyinkaa guuduun dee looga qiyaasoo la raaciyo mooyaane markaa wuxuu leeyahy waa laba ragcadood sii salaada ciidda oo kale ah sidii ciiddoo kale ayaa loo tukanayaa ay la mid noqonaysaa waxaana la sunneeyaa horteeda ama dabadeed waa sida fiicane laba khudbo oo khudbaddii ciidda iyaguna la mid a laakiin waxay ku kala duwan yihiin oo takbiirtii ayumaa astakfirullah u kubadda astakfirullah aladii laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum wa atuubu ileyh halkii allahu akbarihii khudbadda intaasu odhanaya ta horena sagaal toddobana toddoba salaatul isqaa'i ragcataani weeye ka salaatilciidi ciidda salaadeedii oo kalea wa yusanu qablaha aw bacdaha waxaa la suneeyey wahuwa alafdal waa ka fadli badan khudbataani laba kooa khudbati ilciidi ciidda khudbadeedii oo labadeedii khudbadoodoo kale khudbati ilciidi wa yubadilu takbiira fiiha fiihimaa labada dhexdooda wuxuu ku bedeli bilistikfaari dembi dhaaf doon ayuu ku bedeli salaatulwitr sunnaha witriga la yidhaahdo ayaa uu halkana sheekhu inooga hadlaya salaatulwitri min ragcatin bay ahaatee ilaa ixdaa casharata ilaa koob iyo toban wa waqtuhaa waqtigeedana waa min aadaa'i salaati alcishaa salaadda cishaai gudashadeeda laga bilaabo ilaa tuluuci alfajr ilaa inta waagu ka soo baxayo ka dilaacayo witrigu waa salaada tirada isdhiman ah ee hal ragco ilaa koob iyo toban ah ee la tukado salaadda cishaa-i dabadeed shaaficiya waxay u qabaan sunna inay tahay halka madaahibta qaarkoodna si abu xaniifoo kale waajib uu qabo waayo axaadiid adag baa ku saaran witru xaqun faman lam yutir falaysa mina naga mid maaha awtiru yaa ahla alqur'aan witri axaadiid fara badan ayaa ka soo aroortay imaam axmed baa wuxuu yidhi qofka witriga camdi uga taga waa nin xun buu yidhi in markhaati la geliyaana maba habboona buuli qofka witriga ka taga in markhaati galaba maaha waayo aad buu nebigu u adkeeyey markaa waxay ka bilaabantaa hal ragco waxaanay ku joogtaa ilaa koob iyo toban ayay ku joogsataa markaa saddex ayaa ugu wanaagsan shan toddoba sagaal ilaa koob iyo toban wakhtigeeduna waa gudashada salaada cishaa'i ilaa tuluuci alfajri inta waagu oo ka dilaacayo oo gudashadeeda macnaa hadda haddii jamcu taqdiim lagu sameeyo oo maqrib loo geeyo markaa cishayga la tukadunba wakhtigiisii uu ka bilaabmayaa oo waxay shaaficiyey qabaan inuu markaana witrigiina raacsan karo salaatul witri min ragcati mata ilaa axdaa casharata ilaa koob iyo toban waqtuana min adaa'i salaati lcishaa'i salaadda cishaa'i gudashadeeda ilaa tuluuci alfajri inta waagu soo baxayo alrawaatib rawaatibta wuxuu ka jeedaa waa sunnayaashan salaadaha la socda waxna qabliyaa la yidhahda waxna bacdiyaa la yidhaahdaa wax waa qabliyo waa sunnayaasha salaada ka horreeya waxaana bacdiyaa la yidhahda waa sunnayaasha ka dambeeya salaada markaa laba qaybood ayay u qaybsamaan qaar mu'akad bay yidhaahdaanoo waa sunnayaal aada u adagoo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu daa'imay u joogteeyey qaarna khayru mu'akad baa la yidhaahdaayo waa kuwa aan aada u sii adkayn markaa wuxuu uhi alrawaatibu almu'akadaatu sunnayaasha rawaatibtee salaadaha la socdo la adkeeyey cashrun waa toban wahiya ragcataani qabla subxi laba ragcadood subax ka horreeya wa ragcataani qabla duhur laba ragcadood duhur ka horreeya wa ragcataani bacdaha laba ragcadood oo ka dambeeya wa ragcataani bacda almaqrib laba ragcoo maqrib ka dambeeya wa ragcataani bacda alcishaa iyo laba ragcoo cishaa'iga ka dambeeya tobankaa ayaa mu'akad la yidhaahdaa waayo nebigu sala allahu alay slam waa daa'imi jiray taa ugu horraysiyey baana ugu fadli badan labadaa ragcadood subaxa wuxuu yihi labadaa ragcadood ee subaxu khayru min addunya wamaa fiiha adduunya waxaa ku jira waa ka khayr badan yihiin ama axabu ilaya min addunya wamaa fiiha adduunya iyo waxaa ku suganba labada ragcadood ee duhurka ayaguna waa la mid laba ragcadood oo duhurka ka dambeeya halkaasi waa lix laba maqrib ka dambeeya iyo laba cishaay ka dambeeya tobankaa ayaa la yidhaahdaa alrawaatib almu'akada alrawaatib almu'akadaatu cashrun waa toban wahiya ragcataani qabla subx waa laba ragcood subax ka horreeya wa ragcataani qabla duhur laba duhur ka horreeya wa ragcataani bacdaha laba ragcadooda ka dambeeya wa ragcataani bacda almaqrib laba ragcadood maqrib ka dambeeya wa ragcataani bacda alcishaa iyo laba cishaay ka dambeeya wagayru lmu'akadaati mu'akadaadka intaan ahayn sanata cashrata waa laba iyo toban wahiya ragcataani qabla duhur waa laba duhur ka horreeya wa ragcataani bacdaha iyo laba ka dambeeya wa arbacun qabla alcasr iyo afar casra ka horreeya wa ragcataani qabla almaqribi iyo laba maqrib ka horreeya wa ragcataani qabla alcishaa iyo laba cishaa'iga ka horreeya wuxuu leeyahay sheekhu intaan mu'akadka haynaa waa laba iyo toban laba ragcadood oo duhur ka horreeya laba mu'akadana waa kii silaha afar bay markaa noqonaya duhurka hortiisa wa ragcataani bacdaha iyo laba ka dambeeya laba ka dambeeyana mu'akadkii bay haynoo isagoo afar ka da horreeya afar ka dambeeyay noqonaysaa wa arbacun qabla alcasr iyo afar casriga ka horreeya oo nebigu waa u duceeyey raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan qofka afar tukada casr allah u naxariista ama ilahay waa u naxariistay laba ragcadoodoo maqribka ka horreeya waayo nebigu sala allah alay salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi saddex jeer buu ku celiyy markii afraad buu yihi liman sha'a qofkii doonaa ha tukado asxaabtuna waa tukan jireenoo marka maqribka la adimay tiirarka iyagoo sutro ka dhiganaya u degdegi jireen dabeedna qofka qariibka ah ee soo galay wuxuu u qaadan jirayba salaaddii maqrib in la tukaday oo kale iyo laba ragcadood oo cishaa'iga ka horreeya wa kayru lmu'akadaati itnataa cashrata waa laba iyo toban ragcahiya iyadu wahiya iyadu ragcataani qabla duhur waa laba duhur ka horreeya wa ragcataani bacdaha laba duhur ka dambeey وأربع قبل العصر أفر عصر كوري ورقعتان قبل المغرب لا مغرب كوري ورقعتان قبل العشاء صلاة التراويح صلاة التراويح salaatu taraawiixi cishruuna ragca waa labaatan ragcood kulla laylatin habeen kastoo min ramadaana ramadaana wayajib an takuuna masnaa laba laba in loo tukado ayaa waajiba wa waqtuhaana min adaa'i salaati alcishaay salaadda cishaayi gudashadeeda ilaa tuluuci alfajr ilaa waagu inta uu ka dhalanayo weeye waxa uu leeyahay sheekhu salaatu taraawiix horta waa salaad sunna ah oo mu'akada waxaana la tukadaa habeen kasta oo habeennada ramadaan ka mida nebiga ayaana tukaday oo ay ka sugnaatay waayo nebiga ayaa wuxuu ku tukay masaajidka habeen ramadaan oo dad baa ku xidhay habeenkii labaad buu haddana tukiyey oo dad baa ku xidh oo soo batay habeenkii saddexaad ama afraad bay dabeetana aada u soo bateen nebigu dabeedna uma soo bixin markii waa beriiseena wuxuuli waan arkay wixii aad samayseena iima diid inaan idiin soo baxo ilaa waxaan ka cabsaday in laydinku faral yeelo ramadaan baanay ahay xadiid imaamu muslim warinayo caisha warinaysa marka intaa dabadeed si gaargaar ah ayaa la isaga tukan jiray ilaa cumar bnu khadaab markii dambe ubay ibnu kacab uu isugu geeyey iyagoo awsaac iyo jawcadu tukanayo markaa meel qudha isugu keenu uhi ku wada tukada nebigu intaa uu tukaday uu ramadaantaa tukanayay wax tiraahoo laga soo sheegay ma jirto sidaa daraaddeed ta maxfuudka ee nebiga laga hayan waa inaanu calay ixdaa cashara ragca koob iyo toban ragcadood ama saddex iyo toban ragcadood marka macalwitriga lagu daro inaanu ka kordhin jirin markaa ubay ibnu kacab uu cumar binu khadaab ku ururiyeyna musnad imaamu shaafici wuxuu ku soo warinayaa in labaatan markaa tukanayay saddex witriga saddex iyo labaatanka laakiin riwaayada saxiixa ah ee kacab ka sugnaatay lafdeena cumar amray iyo tamiima daari iyo waxay tilmaamaysaa koob iyo tobanu ninu markaa ku ururiyey inay tukiyaan taa lafteeda ayaa laba riwaaya riwaayadaasa saxiixa markaa waana fi lamri sica oo sida marka imaamu maalik ba u qaba lix iyo soddon weyo camalu ahlilmadiina oo isaga adilada ugu jira ayuu isagu qabaayoo lix iyo soddon lagu tukan jirayo lix iyo soddon bay madhabka maalikiyadu qabaa markaa sunnaha nebiga markaa in la raacana waa wanaagsan tahay maanicna maaha haddii laga badiyana wax maanici ma jiro oo ciddii markaa ka badsatay ama labaatan ama wax ka badan dhigata lagu inkiri maayo nakiir lagu samayn maayo waxaa un lagama maarmaana in yacni si habboon loo tukado waxaa jira masaajida qaar ama dad ku ciyaaraa jira oo aan salaad la odhan karin lakiin ciyaar la odhan karo waayo xasiloonida salaada sunna iyo salaada faralka ee waa isla mid in xasiloonida la ilaaliyo qiradeeda la ilaaliyo wax walba loo ilaaliyo labada salaadood iska sunna iyo faralka laakiin in aad loo fudaydiyo qirada la dedejiyo rukuucda iyo sujuudda masaajida qaar baa markaan ciyaalka inaan odhan jirnay aanu xaraabo tagno xataa annagoo ciyaala baanu haysan inaan salaad la tukanaynin laga soo xaraabaysanayo qaabka loo tukanayo markaa taasi waa wax habboon oo salaada iyo laguma magacaabi karo salaatu taraawiixi cishruuna ragca weya kulla laylatin habeen kastoo min ramadaana ah wayejibu an takuuna masna waxaa laga maarmaana inay laba laba loo tukado oo xadiidka tilmaamaya afar boo tukan jira haddana afar yacni yani aada u wanaagsan ayay bacdu alaba u qaateen in afar la israacinayo meel laysma raacinaya laba gaar baa loo tukanaya wwaqtuha min adaa'i salaati alcishaa waa salaadda cishaay marka la guto ilaa tuluuci alfajri ilaa inta waagu ka dilaacayo salaatu duxaa waa salaaddii barqada aqalu salaati duxaa salaadda barqada waxa ugu yaha ragcataani laba ragcadood wa afdaluhaa ay tawowdaha amaaniin sideed weeye wawaqtuhaana min irtifaaci shamsi wacadada kornoqosheeda qadar rumxin ay kor noqoto ila listiwaa ilaa intay samada ay ku ekaanayso cadceeddu salaadii salaatu duxaa buu halkana sheekhu inooga hadlayaayo salaatu duxaa waa salaad qiimo badan waya xadiidka saxiixa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi xubin kasta iyo mibsal kasta oo midkiin ka ahaaday sadaqa ayaa lagu yeelanayaa tasbiix kastaa sadaqay noqonaysaa taxmiido kastaa sadaqay noqonaysaa tahliil kastaa sadaqay noqonaysaa allahu akbar kastoonaya sadaqay noqonaysaa wanaag farin sadaqayno xumaan diidin waxaa liyaaliya sadaqadaa saddex boqol iyo lixdan buu ku tilmaamay nebigu waxaa kaa gudaya ragcataan yarkacmu min adduxaa laba ragcadood uu qofku barqada tukado xadiidii kale bukhaari iyo muslim ay warinayeen abu hureyre waa kii lahaa waxyaaluu nebigu ii dardaarmay saddex maalmood bil kasta inaan ka soomo labada ragcadood ee duxada iyo inaan witriyo intaanan seexan fadliya qiimo fara badan baa ku soo arooray markaa waxa ugu yari waa laba ragcadood oo ragcatayni yarkacumaa min adduxaa barqada uu tukada buu nebigu yidhi waxaana ugu fadli badan sideed sida xadiidkii umuhani ay tilmaamaysay cali bni abi taalib walaashi inuu soo galay maalintii yowmalfatxa siddeed ragcadood buu tukaday barqana way ahayd bay tidhi wakhtigeeduna waa xilliga cadceeddu ay kor noqotay qadar rumxin ilaa iyo intay cadceeddu ka kululaanayso ay dee bartiga ka gaadhayso aqalu salaati duxaa ragcataani waa laba ragcadood wa afdaluhaana amaani waa sideed wa waqtuhaana min irtifaaci shamsi waa cadceedda kor noqoshadeeda qadar rumxin ay kor noqotay ila alistiwaa ilaa intay istiwaa gaadhayso taxiyat lmasjid waa taxiyada iyo salaanta masaajidka taxiyat lmasjidi lidaakhilihi qofka soo galay xalay u sugnaatay aya waktin waktiguu doono soo galay ragcataani waa laba ragcadood iyo fa agharu wax ka badanoo bitasliimatin salaamo naqsi ah qabla juluusihi intaanu fadhiisan baanu tukanaya wa taxsulu bifardin bay ku xasili aw naflin aakhara oo agara min ragca hal ragco ka badan waxa uu leeyahay sheekhu taxiyat lmasjid waxay sunno u tahay oo loo sunneeyey qofka masaajidka soo gala wakti alliyaalyo wakhtigay doontaba ha ahaato waayo waa salaad sabab leh xataa awqaaddii salaaddu manhiga ahayd hadduu soo galo waa salaad sabab loo dee soo gelida sabab sabab wakti alliyaalyo waktigii uu soo gala taxidmasku waa laba ragcadood iyo wax ka sii badan oo hal salaama naqsi uun uu ku wada gudanayo hal salaamo naqsi iyumu u gudanayaa yacni waxuu badan uu kala googoynayo ma aha waana qabla juluusihi inta aanu fadhiisanin oo hadduu isagoo caamidahoo caalimahooga iska fadhiiso wakhtigeedii waa tegey hadduuse yar raaxaysi iyo yar nasasho intuu fadhiiso deedna u kaco waa ku noqon karaa waxaa kaloonay ku xasilaysaa buuhi farad iyo sunno kalaba oo hadduu salaaddii subax masaajidkii soo galo sunnihii salaadda subaxuu tukado waa ugu xasilayaa waayo waxay leeyihiin ayagu ujeeddada laga leeyin waa inaan masaajidka xurmadiisa lagu hadkinin iska fadhiisi ee waa inuu markaa qofku tukadaa un marka way ku xasilaysaa yacni salaad kasta masjidulxaraamkunbaa isagu ka baxsanoo isaga taxiyadiisu waa tawaaf ad kacbada ku wareegto haddii ay dee ku suurtogeli weyda oo salaa kama gaarsiinaysidna waadin iska laba ragcadood baa iska tukan taxiyatu lmasjidi masjidka taxiyadiisa lidaakhilihi u sugnaatay aya waktin wakti kasta uu taxiyaystaa ragcataani waa laba ragcooyo fa agsaru wax ka badanoo bitasliimati salaam naqsi keliya qabla juluusihi intaanu fadhiisan wa taxsulu bifardin bay ku xasila aw naflin aakhara ama sunno kaloo agsara min ragca ka badan ragco uma dhici kartaa intaad masaajidkii soo gasho inaad hal ragcadu tukato layla taxitamasigi uma xasilin waay waxay ku suureeyaan subadkana waynu ku soo marnay hal mar bay taa ku suureeyaan masalan waxay dhahdaan hadduu qofku labadii ragcadood ee cishaayii ka dambeeyey buu tukaday waxaan leeyahay witrigaaba masalan uu saddex buu ka dhiganaya amaba mid quraa buu ka dhiganayeyba deedna markuu tukaday buu yar baxay oo dabaddan u istaagay silmaysa bay dhahdaan markaa ad keliya qof soo galay masaajidkao ragcad keliya tukanaya halkaas baa lagu suuraysan karaa meel kaloo lagu suuraysan karaa ma jirto agsara min ragca oo hal ragca ka badan sunnat alwuduu waysada sunnihiisii ayuu u baab yahay sunnaha qofku marka uu weysaysto uu tukanayo ee sunnatalwuduu darteeda u tukanayo gaar ahaan sunnat alwuduu waxaa laga qaatay inu xadiidka bilaal ee nebigu sala allahu alay wasalam ku yihi jannada ayaan galay bilaal un baan sanqadhiisa hor ka sii maqlaa maxaa dabeetana aad ku horraysaya baalaad qabataa ayuu yidhi wuxuu markaa tilmaamayay inuu dahaaro kastuu qaato dabadeed laba ragcadood uu tukado markaa taas ayaa markaa tilmaamaysa inuu fadligaa iyo qiimaha ku helay sunnat lwuduu'i ragcataani waa laba ragcadood iyo fa agsaro wax ka badanoo caqibow waysada dabadii la sameeyo wa taxsulu waxaa kaloo ku xasiliy mima taxsulu bihi taxiya taxitimaski wixii uu ku xasili jirayna waa uu ku xasilayaa wuxuu leeyahay sheekhu sunnat alwudu' waa laba ragcadood oo caqibahu caqiba alwudu' markaad weysato dabadeed la sameeyo waxaanay ku xasilaysaa waxa la yaaliye wixii taxiyatulmasi ay ku xasilaysa macanaa ayu salaad kasta oo aad dabadii tukataa way ku noqonaysaa haddaad mid gaalood ula qasaday aad ka dhigtana waa ku noqonaysaa sunnatu lwuduu'i ragcataani weeye fa agsar wax ka badan caqibahu waysada dabadii la tukado wa taxsulu bima taxsulu bihi taxiya taxitmaski waxay ku xasilaysayna waa kugu xasilaysaa aljamaaca salaaddii jamaacada ayaa uu halkan inooga hadlaya aljamaacatu luqatan waa adaa'ifa waa kooxda wa sharcanna irtibaatu salaati اlma'muumi ku xidhanka salaada ka la tukanaya bisalaati اlimaami ka tukanaya salaaddiisa ay ku xidhanto ayaa la yidhaha jamaaco wa takuunu farda caynin fardulcayn bay noqon kamaa fi ljumca sida jumcada oo kale wa farda kifaayatin bay noqon kamaa fii adaa'i lmaktuuba salaada maktuubadaa gudashadeeda ee cala alaxraari raggii xorta ahaa waajib ku hayd arrijaali ee ragga ahaa almuqiimiina ee nagaa wa sunnatan bay noqon kamaa fi ljanaasati waalciidayni salaada janaasadihi iyo labada ciidood wa mubaaxatan bay noqon kamaa fi tartiibi watasbiix rawaatibta iyo salaada tasbiixda la yidhaahdo wa makruuha bay noqon kamaa fi ladaa'i khalfa alqadaa'i wa cagsihi adde qadlo lagu daba tukanayo iyo si cagsiyo qadlo adde lagu daba tukanayo wa mamnuucatan mid mamnuuca bay noqon jamaacadii kamaa ida ikhtalafa markay iskhilaafaan oo kale nadmu salaatayni qaabka iyo taxa labada salaadood ka subxin iyo wakhusuufin waa sun waa subax iyo cadceedmado dayaxmadoobaad waxa uu leeyahay sheekhu jamaacadu horta waa daa'ifa iyo koox laakiin sharci ahaan hadda halkan waxaa looga jeedaa waa ku xidhanka waa isku xidhanka salaada qofka la tukanaya iyo qofka tukanaya labadaadaa salaadood ee laysku xidhayo ee isla soconaya ayaa la yidhaahdaa aad baana markaas loo adkeeyeeyo dee ilaa xad iyadoo dagaalkii lagu jiro iyo xarbigii oo gaaladii la isriyanayaba la dhaafi waaye oo la yidhi kooxi nebiga haysaba taagto kooxina halkaa ha sii joogto qur-aanka hadlaya iyo sida markaa nebigu adkeeye uu ku tilmaamay inaan salaada ilaanin aadaan oo aqiima oo tukada dabeetana nimanaan soo xaadirayna aan guryaha kusoo gubayntaan xabaqata ayaan ku amniyey iyo ninkii indhaan ahay markaa ma maqlaysaa ila lahaa kaalay aad iyo laxaad baa loo adkeeyey salaada jamaacada qiimooyin fara badanna waad leedahay oo dadkiiba dee isugu imanaya oo isku xidhmaya oo isku jeclaanaya oo wax kala kororhsanaya markaa xukunkeedii ayuu markaa inooga galay halkanoo axkaamulkhamsiin buu wada marinaya markaa culamada qaarkood ay waajib ku tilmaameen salaadaha faralka inay waajib tahay ama farad ay tahay iyo shaaficiye waxay qabaan inay fardu kifaayo tahay qowlna sunno ayuu qabaa laakiin kollayba waxaa la isku waafaqsan yahay haddii qofku xataa keli u tukado salaadiisii ha laga fadli badnaada inay ansaxayso qaar baa qaba shardun lisixati salaa inay yihiin ansida salaadaba shardi inay u tahay oo salaadan jamaaca lagu tukadan waxba kama jiraan ay tahay waana madhab laga xoog badan yahay markaa mid waa fardulcayn oo salaada jumcaha oo kale ayada jamaaco waa lagama maarmaan oo waa fardulcayn bay qof walba ku tahay inuu salaada jumca jamaaca ku tukado furaado iyo keliya iyadu ma ansaxdo waa fardulkifaaye gudidda salaada maktuubada marka loo eego ragga xortaah ee muqiimiintaah ee negi oo addoommadii iyo dumarkii iyo kuwii socotada ahaa jumca korkooda ayaga may ahaanin ee ayaa fardu kifaayay noqonaysaayo haddii belde ama qarya lagu oogi waayo waa lagula dagaalamaya qaarna waa waajib bay qabaan ama faran midna jamaacadeedu waa sunna oo salaada janaasada in la isku jamacsado iyo labada ciidood in la isku jamacsadaa iyaguna waa sunni mid mubaaxina waa jirtaayo rawaatibta in la isku jamacsado laydha warba labadii ragcadood subaxa ila tuki waa mid iska mubaaxa bay yidhahdeen tasbiixna waa salaatu tasbiixo waa tii aynu soo marnaye waa afartii ragcadood ee ragcad walba marka uu qirada dhammeeyo uu subxaana allahi walxamdu lilah walaa ila illa wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah uu shan iyo tobanka jeer odhanayey rukuucda iyo ictidaalka iyo juluuska bayna sentaynka iyo labada sujuud iyo sajdu istiraaxaha jalsatu istiraaxahana toban jeer buu odhanayey ragcaddii baa ay shan iyo toddobaatanka tasbiixood yeelanaysay oo axaadiidka ku soo arorayna culamada qaarkood ay heer mawduuc ba gaadhsiiyeen salaada in la isku jamacsado iyaduna waa iska mubaax midna waa makruuho waa karaahiya oo qof salaad addo tukanayo qof qado tukanaya inuu ku daba tukado ama saa cagsigeedoo salaad kaa tagtay salaad markaa addo ah inaad ku daba xidhataana waa karaahiyo ma wanaagsanaan midna waaba mamnuuc oo haddii ay labada salaado qaabkoodu isba khilaafsan yahay iminka waa salaaddii janaasada iyo iyo salaadihii kale dee way iskhilaafsanyihinoo qaarna sujuudiya rukuuc bay leeyihin salaatuljanasana ma laha salaadan dayaxmadoobaadka iyo cadceedmadoobaadku iyo salaadaha kale way iskhilaafsanyihinoo marka faatixada iyo suuradda kale la aqriya la rukuuco iyada dib baa la isu sii taagayo haddana faatixadii loo aqriya suurad kale tanna waa la rukuucay markaa laba salaadood isqabanaya maaha aljamaacatu luqatan adaa'ifu waa koox wa sharcanna irtibaatu salaati lmaamuumi ku-xidhanka salaada maamulku bisalaatilimaamiga ku xidhmayo weeye wa takuunu farda cayni bay noqon kamaa fi ljumca wa farda kifaayati bay noqon kamaa fi adaa'i lmaktuuba oo cala alaxraari dadkii hortaaha korkooda atay arrijaal iyo ragga almuqiimiina inaga wa sunnatan bay noqon kamaa fi ljanaasati waalciidayni sida salaatuljanaaza iyo ciidda wa mubaaxatan bay noqon kamaa fi rawaatibi tasbiix rawaatibta iyo salaatu tasbiix wa makruucatan bay noqon kamaa fi ladaa'i khalfa alqada wa cagsihi iyo se cagsigeedba wamamnuucatan bay noqon kama ida ikhtalafa markuu iskhilaafo nadmu salaatayni labada salaadood qaabkooda iyo taxooda ka subxin wa khusuufin waa subax iyo dayax madoobaad acdaaru ljumucati waaljamaaca waa cudurdaarada lagaga hadhi karo jumcaha iyo jamaacada acdaaru ljumucati waaljamaacaati kaiira way fara badany minhaa waxaa ka mid ah almarad xanuun waalkhawfu cala almacsuum iyo macsuum uu cabsashadii wax dhowrsoonu cabsashadii wa shiddatu alxarri kulayl daran wa shiddatu lbardi qabow daran iyo wa tamriidu man qof rogrogiddii laa mutacaahida low cid ilaalisa aan lahayn wa kownuhu iyo hanshisa iyo anasubi inuu heshanayo wa ishraafu lqariibi qofka qaraabatiinoo calilmowti u dhowaada waalmataru iyo roobkii weeye inballasawba hadduu marada qooyo walam yajid kinnan wuxuu isku qariyana iska qariyana aan helin alkin waa meelaha asulaadee la hoos maro waxau sheekhu leeyahay waxyaalaha cudurdaarka ah ee qofka loogu cudurdaarayo inuu jumcihii iyo jamaacadiiba ka hadho waa fara badan yihiin waxaa ka mid a almarad xanuun hadduu qofku xanuunsado oo aanu xaadiri karaynin oo intaa jumcada la tukanayo aanu joogi karaynin waa ka dhacayaa xanuunun maaha waa xanuunkaa mashaqada wataa sidii dee rabadaantaba laawa man kaana minkum mariidan qofkii xanuunsanaya ee xanuunkaasina heer uu dhibo soomkii keenayay daahiriyadoo kale iyagu daahirkunbay qabsan waxay dhahan aya marad hadduu xanuunba hayo yacani soomna laguma le dana waa ka dhacaysa waalkhawfu cala almacsuum iyo qofka oo u cabsadaa wax macsuuma naf ama cirdi ama maal ama isagule ama cid kale leedahay hadduu qofku u cabsa maalkiisa in meheradii in lagaa jabsado haddaad guriga ka soo in la jabsado in dumarkii la waxyeeleeyo in adigaba lagu waxyeeleeyo waa alkhawfu cala almacsuum wa shiddatu alxar kulayl daran baa jira oo aan la bixi karayn oon la dhaqaaqi karaynin taana jamaci waa kaga dhacaya qof wa shiddatu lbard qabow fara badan habeen iyo maalin midkuu doonaba haadee hadduu qabow badani jirana ayadana waa u ka dhacayaa waayo waa wada dhibaatooyin waxaasoo dhan waxaa kaloo iyadana cudurdaara haddii uu hayo qof xanuunsanaya ou tamriidinayo ou rogrogayo ou dawadiisiinayu wadwado cid uu kaga sii tago mutacahid ahoo ilaaliso oo dhowrtaana aanay jirin iyadana waa cudurdaar bay noqonaysaa qofka hayntiisa iyo rogrogiisu haddiise ay dhowr yihiin oo mid kale sii hayn karayo ka dhici maayo markaa qofka jamaacadee waa inuu tagaa waxaa kaloo la mida isagu mutacahidkiisiiba mumayiridkiisiiba maaha eh kownuu yacnasubi wuu weheshanaya qofku waa xanuunsanayaa ee wuu heshanaya ha iga tegin buu leeyahay hebelo wuu hadiyo goraal dadku markay xanuunsadaanna sid kale ayay noqdaan taana waa loo ogolaya in jamaacadka qofkaa xanuunsanaya uu heshado waisraafu alqariibi cala almowt dee qof aad qaraabo tihiin ama xaaskaagii ama qaraabadii kale oo yacni u dhowaada geeri macniha isagana dul joogta waa cudurdaar markaa qofkii uu jamaacadii kaga tegi karaa jumcadii walmadar roob baa da-ayaa haddii markaa uu maradaadii qoynayo wax marka aada isaga dhigtana aanad haynin meel aad sii raacdana aanad helaynin dallaayadiyo wax kaloo isaga dhigtana aanad helaynin ayadana cudurdaar bay ku haddii dhooqo aan la dhaqaaqi karayn ay jirtana ayadana waa la midsa meelaha qaarkood daabitku waxa weeyaan unbay leeyiin wax liyaaliya wixii qofkan mashaqo soo gaadhsiinaya ayaa qofka cudurdaar u noqonaya laa yukallifu lahu nafsan ilaa wuscaha nafna waxaan karaankeeda ahayn laguma kellifin acdaaru ljumucati waljamacati kasiiratu waa fara badanyay minhaa waxaa ka mid ah almaradu xanuun walkhawfu cala almacsuum iyo isagoo cid macsuuma oo dhowrsoon u cabsada washiddatu alxar kulayl daran washiddatu lbardi iyo qabow badan wa tamriidu man iyo mi qof hayntii iyo rogrogidii laa mutacahida lahu yacni qof xanuunsanayo cid hayso ilaalisaana aanay jirin iyo wa kownu ya'nasu bihi inuu heshanayo wa israafulqariibi iyo qofkii aqraabadayn cala lmowti u dhowaada walmadaru iyo roobka inballa sababa marada hadduu qoyo walam yajidkina meeluu ka galana aanu helin shuruudu ljamaaca jamaacada haddaba shuruuddeedii shuruud اljamaacati alaaثata cashara waa saddex iyo toban an laa yaclama waynaanu ogeyn buطlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu inay burtay waynaanu ogeyn wa an laa yactaqidahu waa inaanu rumaysnaynna wa an laa yactaqida waa inaanu rumaysnayn wujuuba qadaa'iha calayhi salaadan inuu soo qadeeyo inay waajib ku tahay wa an laa yakuuna alimaamu ma'muuman waa inaanu ahayn walaa ummiyan ummina waa inaanu ahayn wa an laa yaqtadiya adakaru aw ilkhuthaa kii laba ama kii labeebkaa waa inaanu ku xidhan biimra'atin aw khunhaa gabadh ama mid labeeba waxau leeyahay sheekhu waxaa shardiga koowaaduu yahay inaanu ogeyn waa saddex iyo toban shadooka ugu horaya waa inaanu ogeyn qofkan maamuumkaahi ciddanuu imaamka ka dhiganaya salaadiisu inay burtay waa inaanu ogeyn hadduuse og yahay imaamkan salaaddiisu waxba kama jiraan inay tahay dee waa inaanu ku xidhan waayo salaaddiisi markaa aasaas ma leh masalan haddaa qofka wada socoteen oo aad arkaysa isagoo halkan dee ku xaajo gudanaya oo aan weysaysanin oo dee saa wada socoteen udha isagu waa ku tukinaya dibay ku xidhan maysa waxaad ogti inaan weyse qabinba markaa salaadiisu inay baatil tahay wa an laa yactaqidahu tani waa ogaansho aad og tahay salaaddiisu inay burtay oo macnaha ogaanshaani maxay ka dhigan tahay ina adiga iyo isaguba isku waafaqsantihi salaaddiisu inay burtay waayo imika markaa dee xasuusaad u sheegtee tiraa waar dee maad weysaysan isaga laftiisu kula qaadanayaa tanna waa an laa yactaqida inaanu rumaysnayna waxaa ka mid a hadday masalan qibladoo kale isku khilaafaan siday u socdeen bay wareereen dabeetana kanna qibladii meel bay ugu caddaatay kanna meel dee haddaad rumaysan tahay inuu koonfur u jeedo qibladiina waqooyi tahay taana waxaad adigu caqidaysa isagu yaanu caqidaysanayn lakin aad waxaad caqidaysay salaadiisu aan waxba ka jirin markaa qof aad caqiidaysan tahay salaadiisu inay waxba kama jiraan tahayna waa inaad ku xidhanin waa la yactiqida wujuuba qadaa'iha calayhi salaadan uu tukanayo waa inaad rumaysnayn inuu soo qadeeyo inay waajib ku tahay oo sidaynu dee madhabka shaafici kusoo tilmaannay qofku faaqidu tahuraynka oo kale biyo yacmudu waayo waa soo celinaya qofka biyo waayidoodu gebagabaysan laakiin meel biyo laga helo u qaaliba ku gebagabaysana wuu soo celinayaa bay dhahdaan markuu biyo helo haddii adigu aada wayse qabsood caadi tahay dee mid hadhowba salaadiisii soo celiya oo xurmatulwaqti un tukanaya ha ku xidhanin bay leeyihiin wa an laa yakuuna alimaamu ma'muuman imaamku waa inaanu ma'muum ahayn maxaa laga wadaa xilligan aad ku xidhanayso waa inaanu ma'muum ahayn haddii adigu aad daaradaa mid jooga una ku xidhato isna uu imaamka kusii xidhan yahay kuwaan sixi mayso laakiin maxaynu idhi xaala aliqtidaa baynu idhe dadkan imaamka wax ka soo gaadhay ee markuu salaam naqsaday kacay kuwa waad ku xidhan kartaa waayo hadda xalal ibtidaa ma'muum ma aha hore ayuu ma'muum aha laakiin haddaanu ma'muum ahayn marka waxaynu ku xidhanaynaa an laa yakuuna ma'muuman xaala aliqtidaa xilligan aad ku xidhanaysa waa inaanu ma'muum ahayn walow markaa ka horba ma'muum ha ahaadee wa an laa yakuuna ummiyan ummi waa inaanu ahayn ummi waa qofka aan faatixada hagaajinaynin kalaiskabada faatixadaan hagaajinaynin haddaanad la mid ahayn haddaa isku midtihiin dawaydan isku xidhan laakiin kii ka roonaa ku xidhan maayo waayo gee xoolii cadhaysnaa neef cadhaysanubaa laga bixiya waa sidaas oo kale marka haddaad ka cadhaysan ayaan faatixadii garanaynin dee mid ayaga lamiduba tukin lakiin qofkii ka roona ku daba xidhan maayo waa laa yaqtadiya dakar awilkhunhaa waa inaanu kii laba ama kii labeebkaa ku xidhan biimra'atin aw khunha ruux dumara oo labeeb ruuxa dumara ku xidhan maayo khunhana gabadhna ku xidhan maayo waxaa dhici karta inuu nin noqdo khunho kalena ku xidhan maayo waxaa laga yaabaa kan maamuumka ahayna inuu lab noqdo kana tukanayana gabadh noqdo shuruuduljamaacati alaaata cashara waa saddex iyo toban an laa yaclama alma'muumu butlaana salaati imaamihi waa inaanu ogeyn waa an laa yactaqida waa inaanu rumaysnayn salaadiisa baatilnimadeeda waan la yactaqida waa inaan rumaysnayn oo kale wujuuba qadaa'iha calayh inay salaadda inu soo qadeeya waajib ku tahay wa an laa yakuuna alimaamu ma'muuman waa inaan ahayn xilligan uu ku xidhanayo wa an laa yakuuna ummiyan waa inaan midaan waxba garanaynin wa an laa yaqtadiya dakara aw ilkhunhaa waa inaanu biimra'atin ilkhunhaa ku xidhan wa an laa yataqadama calaa imaamihi fi lmakaan imaamkiisa waa inaanu meesha kaga hormarin fii gayri shiddati alkhawf salaaddii cabsida daran waxaan ahayn wa an yaclama waa inuu egay intiqaalaata imaamihi imaamkiisa guurguurkiisa waa inuu og yahay wa an yajtamicaa fii masjidin waa inay ku kulmaan oo fii alaaثmiyati diraacin ama saddex boqol oo dhulna taqriiban ugu dhowaan wa an yawiya alma'muumu aljamaaca waa inuu yihdo aw naxwiha ama wixii la mida wa an yatawaafaqa waa inuu iswaafaqo nadmu salaatayhima labada salaadood qaabkoodu wa an yuwaafiqa alma'muumu alimaama waa inuu ku waafaqaa fii kulli sunnatin sunno kastoo faaxishati lmukhaalafa khilaafadeedu ay foolxun tahay wa an yutaabicahu waana inuu mutaabaco ku sameeyaayo imaamka uu raacayuu dabagalaa waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo shuruudda ka mida inaanu imaamka ka horraynin meesha ay taagan yihiin haddii ay isku jiha iyo isku dhinac ay ka jeedaan waa inaanad imaamka xagga qiblada uga horraynin haddii ay kala dhinaca tihiin waxaa dhici kartaa in imaamkii uu iminka laamidaasoo kale soo taagan yahay adiguna laga yaabo kacbadii adoo xaggaa kaga soo tukanaya dee inaaduba laba mi saddex mitir u jirto marka kacbada egteeda lagu tukanayo mar haddii adiyo imaamku markay isku jiha ka jeedaan waa inaad imaamka ka horraynin laakiin jiho kale haddaad ka soo jeedo waad uga dhowaan kartaa kacbada sidaa daraaddeed baa waxaad arkaysaa xaramka halka uu imaamku ka soo jeedo hadduu xataa masaajidka ku dhex jiro wax ka horreeya oo safar lama sameeyo waxaa hareeraha la soo buuxiyaa marka waa ma yimaado kacbada dusheeda yimaado laakiin dhinacyada kale waa lagaga soo dhowaan karaa oo kacbada waa looga soo dhowaan karaa laakiin mar haddii ay isku jihaan ka soo jeedaan waa inaad ka horraynin xataa lasimanka lala sinmayana waxa ay ku tilmaamaan inay tahay mufawita lifadiilati aljamaaca inay tegsiinayso waana fii kayri shiddati alkhawf buu yidhao markaan cabsi badayna jirin haddii dee dagaal jiro dee imaamkii oo ku tukinaya haddaad aragto mid gaala dee waad ka horboodi kartaa oo waad dhicin kartaa waa iyadama shiddat lkhawf waxyaalo fara badan oo salaadahan kale aan masbuuxayn ba salaada salaat lkhawfka iyada lagu saamaxaa waana inuu la socdaa buu leeyay intiqaalaati imaamihi imaamka guurguurkiisana waa inuu la socdaa ayuu arkayaa ama maamuumiinta qaarkood arkaya ama sawd maqlaya haddaad u qiyaasta uun ood sakadaa dabadeeda uun istaagto oo tidhaahda kollay wuxuu aqriyaya faatixada iyo suurad kale ood haddana isagii ku xidhantay maya waa inaad la socotaan wa an yajtamicaa fii masjidi masjid waa inay ku kulmaan masjidkaasi intuu doonaba halleekaado wixii doona ha kala dhex maraan ow fii alaat miati diraacin taqriiban hadday bannaan tahay ama masaajidka dabadiisa tahayna dee waa in aanay imaamka iyo cidda ka dambaysaa ama imaamka iyo ama safka iyo safkana kasii dambeeya saddex boqol oo dhudhun ay markaa ku kulmaani taqriiban ugu dhowaan waa taqriibu ziyaada oo saddex hadday iyo afar iyo hadday ku koraan wax dhibaataa ma laha wa an yawiya almacmuuma aljamaca aw naxwiha waa inuu niyeeyaa waa inaad ku dayasho imaamnimo aad niyeysaa haddii aad isdhex taagto unood wada la socoto salaadaadu way buraysaa dadka qaar baa waxay sameeyaan waxay nacayaan imaamkan inay ku xidhaan macadaalik waxay nacayaan inay ka baxaan oo la arko dabeetana waa inuu dhex taagnaadaa kuna xidhnaadaa kuna xidhnayn waa midaan bannaanayn inaad uun salaadaada salaadiisi waafajisood qirada joojisa markuu rukuuco adna rukuucdo oo markuu ka soo toosaado oad la socoto un adoon haddana ku xidhnay salaadadii waxba kama jiraan weeyi imaa inaad ku xidhato imaa inaad gaari tukato wax ka dhexeeya ma jiraan waan yatawa wa an yatawaafaqa nadmu salaatayhimaa waana in qaabka labada salaadood afcaashan daahirka ah ay iska waafaqaan xagga niyada iyo tirada ayada waxba dhibaato ma leh lakiin xagga daahirka waa inay iska waafaqaan oo masala salaad farad ah iyo cadceedmadoobaad oo kale ayadaa la ysku xidhan maayo waxay yidhaahdaan oo ay culamada qaarkood sheegaan haddii qiyaamkii labaad uu ragcad ku xidho isagoo labada qiyaamkii hore ka soo baxay qiyaamka labaad hadduu ragcad kaga xidho way ansaxaysaaba inay ragcaddaana waa uu ku hadeenaye dee dadka tagna uu ka goosa wa an yuwaafiqa alma'muumu alimaama fii kulli sunnatin faaxishatin mukhaalafa waxaa kaloo uhi waa inuu ma'muumku imaamka ku waafaqaa sunno kasta oo ku khilaafidiisu ay fool xun tahay ku khilaafidiisu ay fool xun tahay muxuu ka wadaa masalan imaamkii baa sujuudu tilaawo u dhacay ka hadhidda aad ka hadhaysa waa mukhaalafo waa yani mukhaalafo fool xun weeye inaad inaadna sii taagnaato isna uu soo sujuudo imaamkii baa atixiyaadkii hore ka tegey adiguna waad iska atixiyaadsata marka sunnayaasha noocaasahee ku khilaafidooda ay foosha xun tahay waa inaad ku waafaqdaa macnaheed waxa weeye haddaad ku khilaafto ka goosina aanad yooni salaadaadii waa buraysaa masalan atixiyaadkiibu ay ka tegay imaamkii inaad adigu iska atixiyaadsataa adoon ka goosanin salaadaadii way burinaysaa sujuudu tilaawi u dhacay inaad raaci weydaa oo aad sii sugto oonad ka goosanin salaadaadii way burinaysaa markaa wuxuuna yidhi fii kulli sunnatin faaxishatin mukhaalafa waxaa jira sunan khilaafidoodu aan mukhaalafadeedu fool xumayn masala jalsatu istiraaxaha ka mid a markanuu qofku ragcadda labaad u sii kacayo ama ragcadda afraad loo sii kacayo waxaa jira jalsa laodha jalsatu listiraaxa in yar qofku yar fadhiista kadibna uu kaco taasoo kale hadduu imaamka ka tagu markaba ogso adugu waad samayn kartaa waayo khilaafidda ay isku khilaafaysaan ayaan faaxishata mukhaalafa ahayn wa an yutaabicahu buu yidhi waa inuu mutaabaco ku sameeyaa mutaabaca maxay ka dhigan tahay mutaabaca waxa weeye waa in marka uu imaamkaasi ruknigaa galo adiguna aad ka daba gashaa ruknigaa inaanad kana horaynin kana dambaynin aadna uga dambaynine marka uu rugnigaa gala adiguna aad ka daba gashaa way xadiidkii wuxuu ahaa innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa looga yeelay in lagu daydo faidaa waidaa kabara fakabiru waidaa rakaca farkacu waidaa safas saasuu aha xadiidku marka uu allahu akbar yidha idinkuna allahu akbarna waa tacqiib markuu rukuuco idinkuna rukuuca markuu sujuuda idinkuna sujuuda marka mutaabaca la rabaa in sidaa aada mutaabacada ugu sa tabaad waxa weeye markau allahu akbar yidhaahayo rugcaadu waa allahu akbar aad ka soo daba tidhaahdo inaad ka horraysadaan lama oggola oo iyada ka horrayntaasi waa mid hadisa miyaanu nebigu waa kii dhaxaa ka baqanayn ka madaxiisa kor u soo qaadaya imaamka ka hor an yuxawilo lahu ra'sahu ra'sa ximaar in madaxiisa madax daaye dameer laga dhigo ka hadhiduna iyaduna waa ka sii daran camdi hadduu laba rug nebigu ka horreeyo salaaddiisu waa buraysa ama uga dib dhaco muqaaranadana iyaduna haddii aad takbiiratulixraamka kula xidhiidho oo allahu akbar mar aad wada tidhaahdaan waxaa dhahay salaadaaduba guntabi mayso muqaarana manduuba baa jirta oo ta'miinta in mar la wada aaminsada waa mid sunno ah mid makruuha ahina waa jirtaayoo fadiilada jamaacada tugsinaysa maca alcamdi oo waa afcaasha iyo salaamo naqsigood kula xidhiidho intaa wixii aan soo ahadhay intaan ahayna muqaarana waxay yidhaahdaan mubaaxa waan laa yataqadama calaa imaami waa inaanu ka hormarin fi lmakaani meesha fii gayri shiddati alkhawf cabsi darani markaanay jirin wa an yaclama intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguurkiisa waa inuu la socdaa wa an yajtamica fii masjidin waa inay ku kulmaan aw fii alaamiyati diraacin ama saddex boqol oo dhowno taqriiban ugu dhowaan wa an yanwiya alimaamu waa inuu niyoodaa aljamaaca weyn aw naxwihaa ama wixii lamid ah ku dayasho oo kale wa an yatawaafaqa nadmu salaatayhima labada sala qaabkooda waa inuu iswaafaqaa waan yuwaafiqa almaamuumu limaama waa inuu ku waafaqa fii kulli sunnatin sunno kastoo faacishati mukhaalafa khilaafadeedu ay fool xun tahay wa an yutaabicahu waa inuu imaamka raacaayo uu dabagalaa sunanu ljamaaca waa jamaacada sunnayaasheedii sunanu ljamaaca kaiira waa fara badan yihiin minhaa waxaa ka mid ah taswiyatu sufuuf safafka simidooda wwquuf maamuum imaamku inu istaago fi safi اlأwl safka alأwl midba miduu ka horeeyo wajaaru limaami imaamku inuu la jaro bitakbiiraat iyo wa biqowlihi samic allahu liman xamida iyo wa bisalaami iyo wa muwaafaqati اlmasbuuq imaamahu fi اladkaari inuu ku waafaqo waxau leeyahay sheekha sunayaalka jamaacadu waa fara badan yihiin waxaa ka mid aha sufuufta in la simo oo aan la kala horaysiinin ee markaasa gabbaha la isku qabtay iyo gumudaha oo saa loo sinaado oo sufuuftaoo markaa la iskhilaafsiiyaana aad iyo lixaad bay halis badan ayaa ay leedahay waxyaalaha markaa dadka ilaahay qulubtooda isku khilaafsiiyo ayay ka mid tahay istawuu walaa takhtalifu fatakhtalifa quluubukum waxaa kaloo iyana sunayaa jamacada ka mida wquufu lmaamuumi fi safi اlأwl falأwl safa safuu ka horreeya inaad ku dadaasho waayo suuda ragga dee markaa dumarna ay kaa dambeeyaan kuwa u hore ayaa ugu fadli badan hadday safka hore iyo aadaanka waxa ku jira garan lahaayeen oo aanay helin inay qori tuurtaan mooye wa qori tuuran lahayn waa kii nebigu yiri waxaa kaloo mid imaamku inuu la jaro takbiiraha ila waa hogaamiyo isagaa wada waa inuu allahu akbarta kor ugu qaadaa samic allahu liman xamida waynu kor ugu qaadaa salaamo naqsiga waynu kor ugu qaadaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam